waa maxay aragtida la xidhiidha qaraarka maxkamadda ee xisbiyada somalilan waa kan guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee u cid injineer faysal cali waraabe waxaanu arrintan u aragnaa maxkamaddu maanta gaashay inay guul u tahay qaranka somalilan iyo shacbiga somalilan mar hadday laashay ay null and void ka dhigtay xeerkii la mulmulaaqay ee khatarta ku ahaa somalilan oo ay ku soo noqotay kii ahaa twenty eleven kaasoo si qayaxan u sameynaya xuquuqda asxaabta siinaya iyo layskuna raacsanaa oo mar oo ririn mar la isticmaalay sidaa awgeed qodobkay kusoo dirtay ee ah in si toosa loo galaa ururadana kaasna wuxuu u yaalla golaha wakiilada in xeerkii tooska lagu geli lahaa ururada inay sameeyaan marka taasna golihii xaqa ku lahaa baa lagu soo celiyey qodobkaa ay soo jeediyeen qaraarkaasna marka waa guul insha allah doorashadii madaxweynaha baanu diyaargaroona ilaahay subxaana watacaala doorashada kalena insha allahu tacaala madaxweyneha soo baxa ayay u taalaa goortu qabanayo xeerka loo dhisayaba haddii ala yidhaaho marka waanu soo dhaweyn aad baanu soo dhaweyn dhinaca kale guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee waddani xibsi cali xaaji xasan ayaan isagana weydiiyey sida ay u arkaan xisbi ahaan qaraarka maxkamadda marka hore waa ku salaamaya khadrow marka xigana waxaanu u aragnaa aragtida xisbiga ee qaraarka ka soo baxay maxkamaddu waxa weeye mid soo dhoweynaya qaraarka ay soo saartay maxkamaddu oo u arka inay tahay xal arrintii taagnayda oo u arka inay maxkamaddu iska ilaalisay inay farageliso baarlamaanka oo wixii aanu ka hadlaynay ahaa inaanay faragelin oo ay maxkamaddu qaraarkay soo saartay yahay mid xeerkii aanu ku muransanayn xeer number afar iyo toban laba kun iyo koob iyo labaatan meesha ka saartay oo tiri dacwaddii baarlamaanku soo gudbiyeen ay laashay ama ooday marka waxaan u aragnaa runtii xeer qaraarkaas waxaan u aragnaa ay xeerkaa ku laabtay oo murankuna meeshuu ka socday ah ee arrintu salka ku haysay waxaan u aragnaa runtii inay somalilandna guulu tahay annaguna guul baanu aragnaa waananu soo dhaweynay dhinaca kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan yuusuf cali kore ayaan isagana weydiiyey aragtida xukuumadda somalilan ee la xidhiidha qaraarka maxkamaddu marka ugu horeysaa aad iyo aad baad umahadsan tahay weriye haddaan ku hadla afka xukuumadda waxa weeye xukuumad ahaan waxaanu boqolkiiba boqol ayaanu soo dhawaynaynaa dhammaan wax alla wixii maxkamadda dastuuriga ka soo baxay meel kale oo loo dhaqaaqaaba ma jirto dalkuna sharci buu leeyahay dastuur buu leeyahay maxkamadda dastuurigii waxay tidhaahdo waa wax ummadda oo dhani ku gowracan tahay ka xukuumad ahaan aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay go'aanka waana soo dhawaynaynaa waana ku khasbannahay insha allah wixii faahfaahinana gadaal baanu ka soo bixin doonaa aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaan sida ku cad qaraarka maxkamadda sare ee somalilan shalay ay soo saartay afar iyo labaatan xubnood oo muwaadiniina ayaa u gudbiyey dacwad ama arji haddaba siyaasiyiintaasi sidee ayay u arkaan iyaga laftigoodu qaraarka maxkamaddu ay soo saartay waa kaan mustafe cabdi ciise shiine oo isagu ka mid ahaa siyaasiyiinta aan la kulmay islamarkaana weydiiyey dareenku qadar runtii waa maalin farxad leh waxaan u aragnaa go-aankaasi inuu yahay go-aan guul u ah dadka jamhuuriyadda somalilan khaasatan kuwooda u dhaqdhaqaaqa dimuquraadiyadda iyo xoriyat alqowlka oo ah maaragtay tiirarka ugu waaweyn ee jamhuuriyad somaliland ku jirto waxaad ogeydeen saddexda xisbi ee dalka jiray inay intooda badan mar inta badan ka bidaysnaan jireen in iyaguna meesha joogaan oo aanay ururo cusub sida xeerarka xeer fourteen two thousand one one lagu dhigayay aanay aqbalin khaasatan xisbiyada mucaaradka waad ogeyd siday uga gilgisheen xeerkii baarlamanka yaalay ee ku dhaqan galay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland xafiiskiisa kaasi oo aakhirka keenay in maxkamadda dacwad loo gudbiyo marka anagoo ka kooban afar iyo labaatan muwaadiniin ah oo isugu jiray siyaasiyiin saxafiyiin looyaro iyo aqoon-yahan kale waxaanu gudbinay dacwad ka gud ka duwan dacwaddii ay marka hore xubnaha baarlamanka gudbiyeen ee ahayd xeer fourteen two thousand twenty one annagu waxaanu gudbin xeer fourteen two thousand eleven kaasoo si cad u sheegayay in tobankii sanaba mar la furo ururada lix bilood ka hor muddada laysanka inta aanu dhicin xisbiyada hadda jiraana la bilaabo oo ku beegmi doonta saddex iyo tobanka bisha may marka anagu maanta haddaanu nahay gruubkii ama kooxdii ururdoon ee ka koobnayd toddoba urur siyaasadeed waxaanu aada ugu faraxsanahay runtii go-aanka maanta gaadhay oonu aragno guul ay gaadhay dimuqraadiyadda jamhuuriyadda somalilan siciid cali cabdilaahi waa sharciyaqaan ku xeel dheer arrimaha shuruucda islamarkaana ku nool magaalada hargeysa waxaan weydiiyey bal inuu sharci ahaan u fasiro qaraarka maxkamadda khadar sidaad ogsoon tahay murankan u dambeeyey somalilan ee dhinaca sharciga wuxuu ku saabsanaa dhaqangalka xeer lamber afar iyo toban laba kun iyo koob iyo labaatan marka haddaad eegto qaraarka koowaad oo ah kan ay ka jawaabtay waxay si cad u sheegtay oo ku celisay arjigii sidoo kalena waxa ay u cuskatay qodobo badan oo sharciya laakiin haddii aynu ka soo qaadno waxay sheegtay in sida uu dhigayo xeer hoosaadka golaha wakiiladu oo ay u raacday inuu awood u leeyahay guddoomiyaha golaha wakiilada oo keliyii in uu ku hadlo magaca golaha haddaynu eegno qaraarka maxkamaddu ay soo saartay qodobkiisa shanaad oo ah inay maxkamaddu go-aamisay in la dhammaystiro dhammaan tallaabooyinka la xidhiidha diiwaangelinta ururada cusub ee ka qeybgelaya doorashooyinka si waafaqsan xeer lamber afariyo toban laba kun iyo koob iyo toban waxaad moodaa maxkamaddu inta hore o dhan qaraarkeedu inuu cad yahay oo ay sheegtay inay muwaadiniintu xaq u leeyihiin ay furtaan ururo tobankii sannadoodba mar sidoo kalena ay caqabadda iyo dabarka qodobkii ku ahaa ahaa in golo deegaan la furto ay bayaamisay khadar maxamed cakulle v o a hargeysa